magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayaa markii ugu horeysay shacabka ku dhaqan waxay ka cabanayaan raashiin dhacay oo ay sheegeen in gudaha magaalada lagu iibiyo kaasi oo saameyn iyo dhibaato intuba ku yeeshay shacabka raashinkan dhacay ayaa waxa uu yahay raashinka soomaalida ay u taqaano burka mana jirto ilaa ay haatan cid u geeriyootay ama cisbitaal loo geeyey balse shacabka ayaa walaac waxay ka muujinayaan dhibaatada ka imaan karta raashinkan dhacay baydhabo ayaa haatan waxaan si aan kala go' lahayn looga hadalhayaa burkan dhacay misna lagu iibiyo gudaha suuqyada kaasi oo dhibaato caafimaad u geystay shacab ku dhaqan gudaha magaalada iyo kuwo ka tegay intuba dr idriis cabdi dhakta oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa isna la hadlay xafiiska warqabadka idaacadda wadajir rediyo ee baydhabo isagoo inoo xaqiijiyey inay arrintaasi ay jirto
walahi la hariiray wala waay waa magaalada walaha galay bur expiren oo urow nan dibadda dalad baydhabu kooy oo dadkan diyaasbaraha eh oo dhibaataanku deertiyahay la hariiray lankaasoo la rooga finland oo rooga walaray lankia isbitaala la jeeyay hersheehay la hariiray isbitaalkii la jeeyay lanki wala la sheegay in mayleray dareerto oo mayleray bur ortii isticmaali ama ruutihaan isticmaalay ama canjeero eh kullay lankiya dhibaatadaas iyo hadda dhibaato isbitaala kala jara dhakaatir dibadana ha sheegtay burkun baydhow markun laka gadow yaa wala falaanay intii bulshada laku reeba dadka gadow reeban waa kan dr idriis oo mar kale sharxaya dhibaatada uu geysan karo burkani dhacay haddii ay si isticmaalaan bulshada iyo waxa uu sababi karo walal nin sheegay lanka oo dhaawacaas hadda lingeysiga oo finland rooga la mayleray englandki mayleray isbitaalka jara oo hadiiba macnaha uusa mayleray haddii kuderifana kasar inagala fadi marka hadda sidaan ada ogta baydhabo mayleray dadka kulli urku jirto waa ku cabaadaya raashinkan diil oo la sheeno waay oo burkaasaadoy walyaalo badan oo cabitaanadan dhiyaanaska jara oo dadka isku gararaayaan oo liidin lahayna dadku hadda oo gobol degmada basaxdheeri u furo dadyo badana walay dhimadaayna mayleray beerfulen dhimadaaya wala sheentay misig uba ee isticmaalayaan misigina cuseebka ma isticmaalayaan saas daraadee walbi dadka beerta macnaha inamadaayaan walba wal hadda falaasha haysan misigishayna haysan
ugu dambeyntii xiriiro dhowr ah oo aynu la sameynay agaasimaha iyo dhakhaatiirta cisbitalka guud ee gobolka baay waxay inoo xaqiijiyeen in ilaa iyo haatan aan la soo gaarsiin cisbitalka bukaan la ildaran raashiinkaas dhacay maamulka koonfur galbeed soomaaliya kan gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ilaa iyo haatan kama uusan soo bixin warar ku saabsan raashiinkaasi dhacay wakhti ay magaalada baydhabo shacabkeeda si aada ahay u hadalhayaan guud ahaan raashiinkaasi dhacay maxamed cabdicasiis salaad wadajir rediyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay